بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال المؤلف رحمه الله ميراث اولاد الام hooyada carruurteeda miiraadkooda iyo dhaxalkooda awlaad lummi hum likhwatu walakhawaatu min alummi walaalaha iyo gabdhaha walaalaha ah wiilasha walaalaha ah iyo gabdhaha walaalaha ah oo dhinaca hooye keliya ka yimid walaa yariuuna mana dhexlaayaan maca wujuudi axadin waariin min alfuruuci aw dakarin waariin min alusuuli mana dhexlaayaan ayadoo uu joogo waari oo min alfuruuc ah mulaqan aw dakarin waariin ow min alusuul ah halkan waxaan ka guda gelaynaa wax ku saabsan miiraadka ay leeyihiin meydka walaalihiis laakiin ku hooyo keliya ah waxaan soo marnay walaalaha meydka ku aabbahayo hooyada ah dhaxalkii ay lahaayeen kuwii gabdhaha ahaa ahlulfuruud asxaabulfuruud waxaa ah kuwa gabdhaha ah gabdhihii dhaxalkii ay lahaayeen waa soo marnay shaqiiqaadka oo meydka ku aabbahayo hooyada ahaa markay wax dhexlaayeen iyo markayse wax dhexlayn iyo markay wax dhexlaayeen say wax u dhexlaayeen waxaan kaloon soo marnay dhaxalka ay leeyihiin gabdhaha ku aabbaha keliya ah meydka ayaga ahlulfuruud eh asxaabulfuruud eh waxaa noo dhiman oo asxaabulfuruudkii nooga dhiman ee ilmaha meydka ku hooyada ah bes waa ku hooyo keliya ku aabba keliyana maaha ku aabbayo hooyana maaha aabba lama dhalin hooyaa la dhasha bes kuwaas dakarkooda iyo dhadigoodu labada mid walba oo ka mid a waa min ahlilfuruud min asxaabi alfuruud ay soo guda gelayaan horena waa usoo marnay nin casaba nin asxaabulfuruud ah oo aan casaba wax ku qaada karin waxaa ka jiraan nidhi laba nin bes raggu kulligood casabay noqon karaan casabay noqonaayaan laba nin markii laga reebo nin ka mida wuxuu ahaa azawju casaba wax kuma qaato weligiisa kan kalena waa ninkee waa alahu liummin waa midkaa maanta kor joogno marka markii la joogo walaalaha meydka ku hooyada keliya ah loo kala saari maayo inay rag yihiin iyo inay dumar yihiin dhammaantood waa asxaabuulfuruud asxaabulfuruud waa waayahay dhaxalna waxbay ku leeyihiin haddaan wax maanichoo dhaxalka ka manciya aysan joogin waxaa dhaxalka u diida laba mar markood ma dhaxli karaan waxba marka koobaad waa haddii farac waariu uu joogo mulaqan wax ma dhaxlaan alikhwa liummin haddii farac waariuba uu joogo meydku hadduuba ka tegey farac waari farac waari hadduu joogo mulaqan wax dhaxli maayaan faracaas loo kala qaadi maayo inuu yahay lab iyo inuu yahay dhadig loo kala qaadi maayo marka labaad waa goormay marka labaad oyse waxba dhexlaynin waxa waaye waa haddii uu joogo akr waari ah oo min alusuuli ah akar waari ah oo min alusuuli ah waxaa soo guda gelaya aabbaha meydka aabbihiis awowgiis aabbihiis dhalay iyo wixii ka koreeyo saas ah oo silsiladdu ay rag khaalisa noqonayso hadday joogaanba mid ka miduu kuwaas u joogo waxba ma dhexlaayaan alikhwa liummin waxba ma dhexlaayaan hadday intaas ka badbaadaan waxbay dhexlaayaan laakiin dhexalkoodu waa nuucee dhexalkoodu waxaa loo kala qaadaa inay hal xaba yihiin iyo inay hal xaba ka badan yihiin hal xaba hadday yihiin wuxuu leeyahay assudusu ayuu leeyahay halkaas xabo ama lab ha noqdo ama dhadig ha noqdo waa isku mid assudusu ayuu leeyahay xoolaha lix markii loo qaybsho qayb ka midahuu leeyahay hadday laba iyo wax ka badan yihiinna laba iyo wax ka badan hadday yihiinna waxay leeyihiin xoolaha athuluthu ayay leeyihiin athuluthu saddex markii loo qaybsho meel ka mid a ayay xoolaha leeyihiin see loogu qaybinaa uludka lidakari milu xadil unsayayni miyaa mase waa ka duwan yihiin bisawiyatiyaa loogu qaybinaa labkooda iyo dhadigooda isku siyaa wax loo siinaa labkooda iyo dhadigooda isku siyaa wax loo siinaa waxaan u daliila aayadda qur-aanka ahayd ilahi wuxuu uhi subxaana wa tacaala wain kaana rajulun yuurau kalaalatan aw imra'atun walahu akun aw ukhtun falikulli waaxidin minhuma sudusu wain kaana rajulun hadduu ahaado yuurau mid la dhexlaayo kalaalatan isagoon lahayn farc waaria iyo waalidkiisna uusan joogin aabbihii iyo awoyaashiisa ama gabar saas loo dhaxlo walahu akhun aw ukhtun oo u sugnaaday akh iyo ukhti akhun aw ukhtun walaal ama gabar walaalu oo ku hooyo keliya ah ku hooyo keliya ah gabadhaan iyo wiilkan iyo walaalkan iyo walaashaan maanta meeshaan lagu sheegay ama aayaddan ku jiraahi waa kuwa ku aab ku hooyada keliya meydka ah waana bilijmaac oo khilaaf kama jiro alimaam اlqurطbi wuxuu yidhi raxmat اllah alayhi ajmac اlculamaau ana اlkhwata huna hum اlkhwatu liummin ajmac اlculamaa ana اlkhwata huna hum اlkhwatu liummin waxay isku waafaqsan yihiin uu yidhi walaalaha maanta meeshaan lagu sheegay inay yihiin kuwii agga hooyada ka yimid keliya waayahay falikulli waaxidin minhuma sudus fain kaanuu akara min dalika walaaluhu hadday yihiin intaas wax ka badan fahum shurakaau fi ulu ulukay shirka ku yihiin uluaa ka dhexeeya shurakaa waa yidhi shurakaa meeshaan waxaa laga qaatay inaan labkooda iyo dhadigooda aan la kala saaraynin oo ay meydki ay u qaadanayaan uludkaas bisawiyati ay u qaadanayaan waaya wuxuu yihi sheikhu marka awlaad اlummi hum اlkhwatu wاlakhawaatu min alummi waay walaalaha ragga ah iyo kuwa dumarka ah oo xagga hooyada keliya ka yimid walaa yariuuna mana dhexlaayaan wax maca wujuudi axadin waariin min alfuruuci axad furuucda ka miduhu oo waariu hadduu joogo waxba ma dhexlaayaan ow dakarin waariin min alusuuli ama daker waari ah oo usuusha ka mid a ayaa jooga wax dhexli maayaan haddana wa miiraatuhu miiraadkooduna bilfardi farado ku ahaada faraday wax ku dhexlaan casaba ma noqdaan casaba ma noqonaan weligood casaba ma noqon karaan lilwaaxidi minhum halka xabo oo iyaga ka mid ah awlaadulummi ka mid ah iyo walaalaha xagga hooyada meydka walaalaha kale ah hooyada keliya halkooda xabo wuxuu leeyahay assudusu walitnayni labada iyo faaktara waxa ka badanna waxaa usugnaaday athuluthu thuluthaa usugnaaday bisawiyati si sinanayna uleeyihiin uludka uleeyihiin laa yufadalu la fadili maayo dakaruhum calaa unhaahum dakarkooda laga fadili maayo dhadigooda la dhihi maayo waa loo kala badina la dhihi maayo waa loo wada sinaa waa loo wada sinaa markaasaa waxaa laga yaaba mararka qaar inay wiilkii ku aabbahayo hooyada ahaa gabaro ka wax badataa suurtagal ah wiilkii iyada kubahda ahaa gabadha iyo wiilka isku bahda ah oo meydka ku hooyada ah waxaan idhi kuwaas waa loo sinaasoo lama dhihin kuwaas wuxuu u sinan yihiinoo si sinanay waxay u qaadanayaan uludka si sinanay u qaadanayaan matalan uludkiya wuxuu kusoo aaday laba gabdhood iyo laba wiil see loogu qaybinaa si sinana loogu qaybinaa ama wuxuu kusoo aaday saddex laba gabdhood iyo iyo wiilo kusoo aaday uludkii saddexaa isaga laftigiisa loo qaybina mid walba xabada la siinaa iyadoon gabar iyo wiil loo kala fiirin gabar iyo wiil loo kala fiirin markaasa waxaa suurtagala mararka qaar dadkii casabadaa inay ka waxbataan dadkii casabadaa inay ka waxbataana suurtagala tusaale ahaan hooyo oo kale hadday joogto waxaway dhexlaayaan oo hooyadu ma xijaabi karto bal ayagaa waxay ka keexayhayaan uludkiiase waxay geynayaan sudusay geynayaan hooyo iyo laba gabdhoodoo oo meydka ku ku hooyo keliya ah iyo rag fara badan toban nin oo ku aabbayo hooyaha jooga matalan toban nin oo ku aabbayo hooyaha intaas waa la fahma soo maa toban nin oo meydka ku aabbayo hooyo ah iyo laba gabdhood oo ku hooyaa keliya iyo hooyadiis meydka intaasaa joogta masalada lix ka dhis hooyadu meeqay leedahay hooyadu waxaa jooga walaalaha jooga soo maa cadadun min alikhwa jooga maxay leedahay sudus sii hal xaba ka sii lixda waayahay gabdhihii meydka ku hooyada ahaa keliya waa dad fara badan soo maa waa markay dhexlaayeen waa meeshaan hadda marayno waxay dhexlaayaan uluay dhexlaayaan uluay leeyihiin uluii waa meeqo lix saddex u qaybi waa laba qaybood laba si iyaga labadoodu marka labada gabdhood maxay u kala qaadaayaan labada xabo halhalay u kala qaadaayaan hooyadii iyo labada gabdhood mid walba ahu xabad u qaatay meeqaa soo hartay xoolihii saddexaa soo hartay nimanka tobankaahoo jooga oo meydka ku aabbahaya hooyadaa dhammaantood maxay isku noqonayaan casabo waay waa casabo casabahe wixii soo haray iska leeyihiin saddexdii soo hartaa tobanka loo qaybina waaya iyo labaatan waxay rabaan ha noqdeene wax wax yaraa ka soo gaaraa soo maaha gabar ka mida gabdhihii ku hooyada ahaa meydka keliya ah iyo wiilashan yaa wiilka wiil ka mida wiil kastoo ka mida yaa wax badan markaan gabadhaa wax badan soo maa gabadhaa wax badan weliba laba laba laga yaba in uga badato marka qaar gabar keligeedu laba nin iyo saddex nin inay ka badataa suurtagal ah oo casabo ah aha waa suurtagal waaya marka wuxu uhi shiku laa yufadalu dakaruhum calaa unhaahum waa meelaha ay uga duwan yihiin dadka kale ay uga duwan yihiin dadka kale walaalaha kale iyo dadka kale lidakari milu xadi lunsayeyni alla soo maha waxaa tidhaha faa'ida wlaad اlummi wlaad اlummi yukhaalifuuna gayrahum yukhaalifuuna gayrahum min alwaraثati fii umuuri minha waaxid الإخوة لأم الإخوة لأم لا يفضل ذكرهم على أنثاهم لا يفضل ذكرهم على أنثاهم اثنين ذكرهم لا يعصب أنثاهم ذكرهم لا يعصب أنثاهم فيرثون بالسوية فيرثون بالسوية ثلاثة ذكرهم يدلي بالأنثى ذكرهم يدلي بالأنثى فيرث فيرث waayahay waxaa la yidhi wlaad اlummi yukhaalifuuna gayrahum min alwaraثati waxay ku khilaafayaan fii umuurin umuur oo minhaa waxaa ka mida umuurtaas kow alikhwaةu liummin laa yufadalu dakaruhum calaa unhaahum dakarkooda kandhadig laga fadili maayo la dhihi maa lidakari milu xadi اlunsayayni bisawiyati wax ku qaadanayaan saan soo marnaba tan labaad dakaruhum laa yucasibu unhaahum dakerka dakarkoodu kooda dhadig ma ma casabaynaayo casabo ka dhigi maayo sida walaalaha kale walaalaha isku aabbahay hooyada ah iyo kuwa isku aabbaha oo isku casabay jireen saddex dakaruhum yudlii bilunhaa fayariu qaraabada kuwa xawaashidaa waxaan soo marnay kuwa aan wax dhaxlin waxaa ka mid ahaa kullu dakarin adlaa biunhaa dakar walba oo ku soo dhowaada oo meydka ugu soo dhowaada dhadig wax miyuu dhexlaaye wax dhexli mayn laakiin waxaa laga soo reebaaye owlaadulummi waa laga soo reebaaye dhadigay kusoo dhawaadeen waxna waa dhexlaaya dhadigay kusoo dhawaadeen waxna waa dhexlaaya waayahay mihaalu irhi lwaaxidi hal xabo oo owlaadulummi ka mida markuu wax dhexlaaya mihaalkiisu wuxuu yahay an yamuuta shaksun can ukhtihi walaashiisuu ka dhintay oo min ummihi ka ahaatay waa ku hooya keliya iyo wa ukhtihi ashaqiiqa iyo hooyadii iyo walaashii dheh shaqiiqo ah oo ku aabbaya hooyo ah meydka iyo wa ukhtayhi min abiihi iyo wa ukhtayhi labadiisii walaalood oo gabdho waya oo min abiihi xagga aabbaha ka ahaatoo ku aabba keliya ah iyo wa ummihi hooyadii meydkan wuxuu ka tegey gabar asaga ku hooyo keliya ah iyo mid kaloo ku aabba iyo hooyo ah iyo laba gabdhoodoo ku aabba keliya ah iyo hooyadiis falilukhti oo min alummi assudus iyo leeda say sudus ku qaadatay farac waaria ma joogo sidoo kalena dakar waari ah oo min alusuulina ma joogo meeqa xabana waaye meeqa xabana waaye walaalaha hooyada xaggeed ka yimid hal xabo markaas maxay qaadanaysa saddexdaas arifood markii la isku helo sudus suduskiisii walilukhti ashaqiiqatina annisfu barsi walilukhtayni min alabina maxaa la siina ayagana assudusu takmilata auluayni walilummina assudusu suduska sii hooyo maxaa suduska siiyey maanta suduska maxay ku qaadatay cadadun e min alikhwa jooga wa mihaalu irhi ithnayni laba oo xagga hooyada walaalaha kala ah meydka mihaalkooda markay dhexlaayaan an yamuuta shaksun inuu dhinto waaya can akhawayhi min ummihi wa ukhtayhi ashaqiiqatayni can akhawayhi waa laba walaala ah oo min ummihi xagga hooyadii ka ahaatay waa laba wiil oo ku aabba ah bes iyo wa ukhtayhi iyo laba gabdhood iyo laba gabdhood oo walaalo ah oo walaalihiis ah oo ashaqiiqatayn ahoo ku aabbay hooyo ah falilakhawayni min alummi auluu bisawiya see shuruuddii waa ofsadeen soo maha farac waaria ma joogo dakar waaria oo min alusuulina ma joogo sidoo kalena hal xaba maahane waa ka badan yihiin waa labo labay wixii ka badan maxay qaadanayeen aulu ulukiina sinan ugu qaybi walishaqiiqatayni na waxaa usugnaaday labada gabdhoodoo ku aabbahay hooyada meydka auluaaniya usugnaaday wa mihaalu irhi akari min alinayni laba wax ka badan dhaxalkooda ay wax dhaxlaan oo xagga hooye keliya ka yimidna an yamuuta shaksun can akhiihi min ummihi walaalkiis xagga hooyada walaalkala ah waa keliya wa ukhtayhi minha wa ukhtayhi iyo labadiisa laba gabdhoodoo walaalo ah oo minhaa xagga xaggeeda walaalo kala ah xaggeedu yaytaa taas xaggeeda walaalo kala ah lidhee waa xagga hooyada marka gabdhahan labada ah iyo wiilkaanba meydkay waxay yihiin ku hooyo keliya yihiin meydka waa ku hooyo bas wa akhiihi ashaqiiq iyo wuxuu ka tegay walaalkiis asaga ku aabbahay hooyaa falilakhawayni waalukti oo min alummi ka ahaada labada wiil waa sidaba mariya sheekh falilukhtayni iyo walakhi oo min alummi saasay he waxa labada ahu waa maxay ma gabdhaha mase waa wiilash mase waa wiilka waa gabdhaha soo maa wax labada ah see sheikhu wuxuu yidhi an yamuuta shaksun can akhiihi waa meeqa xabakaas akhu waa hal xabo oo min ummihi iyo wa ukhtayhi minha cagsiguna waa isla mid isku sii mar walba wax noqo lahaayeen falilakhawayni uu yihi waalukti min alummi ama falilukhtayni iyo walakhi min alummi auluya usugnaaday bisawiyati walishaqiiqina albaaqi baaqi uu leeyay calaa kullin awlaad lummi laba marba wax ma dhexlaayaan labada maray wax dhexlayan waa goorme waa haddii uu joogo farac waaria ah hadduu joogo waxba ma dhexlaayaan ama lab ha noqdo ama dhadig ha noqdee marka labaadays wax dhexlayan waa goormay waa hadduu joogo dakar waari ah oo min alusuulina wax ma dhexlaayaan waayahay intaas markii laga soo gudbo masey wax u dhalaan waxay wax ku dhexlaan ma farada mase waa tacsiib waay bilfaradi wax ku dhexlaan casaba wax kuma dhadhanshaan faradkooduna ama waa sudus ama waa ulu suduska iyo ulukana waxay ku kala duwan yihiin keliya hadday hal xabe yihiin waa maxay ama wiil ha noqdeen ama gabar ha noqdo halka xabee waa asudusu labay wixii ka badanna maxay qaadanayaan auluu loona kala qaadi maayo labkooda iyo iyo dhadigoodee waxaasay qaybsanayaan ulukay qaybsanayaan markay uluka qaadanayaan lab iyo dhadig loo kala qaadi maayo labay wixii ka badan ulukaasayna qaybsanayaan suduska halka xaboo qaadanaana loo kala qaadi maayo ma wiil amase waa gabar wuxuu raba ha ahaadee saasuu ku qaadanaa qaala almualifu raximah اllah tatima إذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة لم يسقط أحد من أصحابها لأنه ليس أحد ليس أحدهم أولى بالسقوط من الآخر فتعود المسألة إلى منتهى فروضها ويكون النقص على الجميع بالقسط منصوبا إلى منتهى عولها وعن كسو ذكرني كتابك أها تلخيص فقه الفرائض لابن عثيمين رحمة الله عليه si gaara waxaan ugu soo guda jirnay asxaabu lfuruud asxaabu lfuruud waxay ahaayeen sida guud toban xabo xabad xabadaana looga soo hadlay gebagabadii asxaabulfuruud baabkii looga hadlaayey shiikhu wuxuu ku gebagabeeyey wax la yidhaahdo tatima dhammaystir oo uga warramayo waxyaabaha ku saabsan cawlka waxaana wax ka soo ogaanay wax ku saabsan usuululmasaa'il usuul masaa'ilna masaaisha yani waxaa laga wadaa waxyaabaha wax laga dhiso dadka wax dhaxalka lahu markay isku yimaadaan masalada waxaa laga dhisaa soo maaha arbaca sita iyo wax lamida laga dhisaa soo maaha masaaishaas wax laga dhiso usuulay leeyihiin usuul masaa'ilna waa sabcatun usuul masaa'il sabcatun waa toddoba asal u ah wixii toddobadaas ka baxsan masaa-ishu waxay ku gaaraan tasxiixa iyo cawlka iyo waxa la midkaa waxdanu keentay waay ee asal maaha usuululmasaa'il marka masaa-isha wax laga dhiso usuushoodu waa sabcatun kow inaani iyo alaaatun iyo arbacatun iyo sittatun iyo amaaniyatun iyo inaa cashara iyo arbacatun waishruuna waa meeq intaas waa toddoba xaba soo maa marka waa toddobadaas a usuululmasaa'il ah usuululmasaa'il sabcatun koo wa inaani wa alaaatun wa arbacatun wa sittatun wa amaaniyatun wa inaa cashara wa arbacatun wa cishruuna waa meeq intaasi waa toddobadaas a usuululmasaa'il la yidhahdaa toddobadaasa wax laga dhisaa usuusha masaaisha laga dhiso waa toddobadaas sida looga dhiso markii aad rabto waxaa loo kala qaadaa marka koobaad waxaa la fiirina warahadu hadday yihiin kulligood casaba iyo haddaysa ahayn marka fain kaanat warahatu kulluhum casaba fa aslu lmas'alati min cadadi ru'uusihim aley wax wax dhaxlaahi hadday yihiin casaba keliya casaba bisaa wax dhexlaysa masalada markaas ma dhib badnee waxaa laga dhisaa cadadu ru'uusihimaa laga dhisaa masalada inta dad oo jooga inta ay yihiina masalada laga masalada la dhisaa ay noqone hadday shan yihiin maxaa laga dhisaa masalada shanaa laga dhisaa hadday toban yihiinna maxaa laga dhisaa toban hadday lix yihiinna maxaa laga dhisaa lixaa laga dhisaa ru'uustaasna gabadha mid walba gabdhaha mid walba oo ka mida waa ra'si ragga gabdhaha la dhashay matalan mid walba oo ka midana waa maxay waa meeqa ra'si waa laba ra'si yaala leeyahy matalan waxaad joogtay shan wiil iyo toban gabdhood oo isla dhalatay meeqa ra'siyaad haysataa maanta shan wiil iyo toban gabdhood wiilku waa laba ra'si gabadhuna waa hal ra'si meeqaa haysataa marka labaatanaad haysataa shanta wiilashaahu meeqay noqonayaan tobanay noqonayaan iyo tobanka gabdhood oon kordhaynin haddii la isku daro waa meeqo intaasi waa labaatan saas marka iskaga fiiri cadadu ru'uuskaasaad ka fiiri marka cadadu ru'uusimaa ka fiiri waayahay sidoo kale in kaana fi lmas'alati saaxibu faradin waaxidin wa casabatun fa asluhaa min makhraji dalika alfardi mar kole dhib yartaa jirta masalada sida loo dhiso oo waa goormay waa haddii saaxibu faradin waaxidina ku jira masalada saaxibu faradin waaxidina ku jira wax farad ku dhaxlaba hal qofaa uga jirta meesha hal qofaa ku jirta wax faradka wax ku dhaxlaay ama waa keligiis ama casabaa la joogta masalada maxaa laga dhisaa kaas faradka wax ku dhaxlaaya faradka oo wax ku dhaxlaa makhrajkiisa matalan tusaale ahaan rubucu wax ku dhaxlaa rubuc makhrajkiisu waa maxay cadadka rubuc laga keenay waa maxay waa arbaca soo maa afara loo qaybina maslada afara laga dhisa ama nisfi wax ku dhexla nus makrajkeedu waa maxay waa inaan maslada labaad laga dhisa markaasaa bar la siinaa qofkan bar la siinaa ama uminu wax ku dhexla umun makrajkiisu waa maxay waa amaaniya amaaniyaad ka dhisay maslada umunkaad ka siine wixii kalan haddi casabay wiii dadkii casabada iska lahay wixii wax casabaynaya qaadanaya ama casaba wax ku qaadanaya ma dhib badno markaas labadaas xaaladoodba waxaa soo haray haddii masalada ay ku jiraan in kaana fi lmas'alati asxaabu furuudin faqad aw macahum casaba asxaabu furuudaa ku jira labay wixii ka badan oo mid walboo ka mida farad wax ku dhexlaaya iyo casabo ama casaba lama joogto fa innahu yundaru bayna makhraji اlfuruudi biاnisabi اlarbaci waxaa markaas loo fiirinaa markaasay xoogaa culusta dad farad wax ku dhexlaaya oo laba iyo wax ka badanaha jooga asxaabulfuruud hal xaba maaha farad keliya wax lagu dhexli maayo dhowr farad ayaa wax lagu dhexlaa maalan markaas waxaa la fiirinaa wax la yidhaahdo annisab alarbaca annisab alarbaca la fiirinaa wax la yidhaahdo altamaaulu iyo watadaakhulu iyo watawaafuqu iyo watabaayunu wax la yidhaha laga fiirinaa labadan farad waxaa fiirine maxaa ka dhexeeya ma tamaatula wax la yidhaha ka dhexeeya ma tadaakhul wax la yidhaha ka dhexeeya ma tawaafuq wax la yidhaha ka dhexeeya ma tabaayunaa ka dhexeeya hadba wixii ka dhexeeyaad kula macaamile tamaatul hadduu ka dhexeeyo maalan tamaatulka waxaa laga wadaa waa isku mid waa qof nusf wax ku dhexle iyo qof nusf wax ku dhexlehoo kalaa joogta ama sudusa mid wax ku dhexlaa mid kalena sudusu wax ku dhexlaa labada saaxiibo faradi oo joogaay mid ka miduu sudusu wax ku dhexlaa kan kalena sudusu wax ku dhexlaa labadooda faradima waxaa u dhexeeya farqi mase waa isku mid labadooda waa isku mid labadooda mid walboo ka mid a waxuu kan kale ku dhexlaho wax ku dhexlaa atamaatulaa la yidhahdaa waa isku mid marka isku mid ay noqdeen hadday isku mid noqdaan maxaa la samaynaa hadday isku mid noqdaan waxaa samaynaya labadooda mid ka mida iska qaado kaa qaataa waa kan kale kaa qaataa waa kan kale midood un qaadanaya labadooda maalan mid laba saaxiibo fardi oo mid walboo ka mid ah sudus wax ku dhex lahaa masalada ku jira masalada maxaa laga dhisaa masaladaas maxaa laga dhisaa lixaa laga dhisaa sitaa laga dhisaa laba saaxiibo fardi oo mid walboo ka mida oo nusf wax ku dhex lahaa ku jira masalada maalan haye maxaa laga dhisaa masaladaas anniصfu makrajkeedu muxuu ahaa inaani soo maaha haye maxaa laga dhisaa masaladii inaana laga dhisaa masaladii inaana laga dhisaa labaa laga dhisaa maxaa yeelay labada saa labada farada waxaa ka dhexeeya atamaaula ka dhexeeya haddii tamaaul aad ka weydo markaa tamaatulka ka fiirido ay tamaaul aad ka weydo waxaad ka fiirine waxa la yidhaahdo atadaakhul atadaakhul aad ka fiirine soo gudagelid kan badani kan yar ma u qaybsamaa maalan midka badani inuu midka yar u qaybsamaayo kale ka fiiri haddii kan badan uu kan yar u qaybsami karo jajab la'aan waxaa ka dhexeeya waa maxay atadaakhulaa ka dhexeeya atadaakhulaa ka dhexeeya labadooda marka maxaa samaynaya markaas tadaakhul ka dhexeeyo tadaakhul markuu ka dhexeeyo waxaa samaynaya labada cadad cadadka weyn labada cadad cadadka weyn qaado khud akbarahumaa markaas labada cadad cadadka weyn oo tirada badan qaado waa haddii tadaaqul ka dhexeeyo ayadaana masaladu ka dhisme waayahay haddii tadaaqul laga waayo waxaa laga fiirinaa wax la yidhahdo attawaafuq waxaa laga fiirinaa attawaafuq iswaafaqitaan cadad labadooduba ay u qaybsami karaan ma jiraa mase ma jiro aa la fiirinaa cadad iyo tiro labadooduba ay u qaybsami karaan labada saaxiibo farad maqrajkoodu labada farad maqrajkoodu cadad labadooduba ay u qaybsami karaan ma jiraa mase ma jiro haddii la helo waxaa ka dhexeeya leeyahay tawaafuqaa ka dhexeeyo haddii tawaafuq maalan tusaale ahaan labadooda mid walboo ka mid a laba u qaybsami karaa labada mid walboo ka mid a waxuu qaybsami karaa laba u qaybsami karaa waxa ka dhexeeya waa maxay markaas attawaafuqaa ka dhexeeya maxaa samaynay markaas labada cadad mid ka mid a midkaa doonto midkuu raba ha ahaadee barkiis ayaad waxaad ku dhufane kan kale dhammaantiis labada cadad midkuu raba ha ahaadee mid ka mid ah barkiis iyo haafkiis ayaad waxaad ku dhufane midka kale dhammaantiis aad ku dhufane wixii kuu soo baxa ayaa aslulmas'ala ah wixii markaas kuu soo baxa waxay noqonayaa aslulmas'ala wixii kuu soo baxaa noqonaaya maxaan maraynaa altawaafuq maxaa ku xiga altabaayun tabaayunaa dhacay maalan tabaayun maxaa laga wadaa tawaafuqaa laga waay cadad labadooda u qaybsami karaa labadooda mid walbao ka mida loo qaybi karaa la waay jajab la'aan waa la waay maxaa ka dhexeeya markaas atabaayunaa ka dhexeeya labadooda waa kasdiidan yihiin isma waafaqsana labadaas cadad marka maxaa la samaynaa saas hadday dhacdo labadooda midkaa doontaad kan kale ku dhufane labadooda midkaa doontaad kan kale ku dhufane waa isku dhufane labadooda isku dhufashada maxaa laga wadaahe waa xisaab ahaan xisaab ahaanaa iskugu dhufane wixii soo baxaa waxay yihiin aslulmas'ala wixii soo baxaa waxay noqonayaan aslulmas'ala usuululmasaa'ilna marka waa maxay saas ku soo raadi masaa'ishii laakiin usuululmasaa'il markii laisku xooriyo maxay noqonayaan sabcatun usuululmasaa'il waa maxay sabcatun kow inaani alaaatun arbacatun sittatun amaaniyatun inaa cashara iyo arbacatun waishruuna waa meeqo waa toddobadaas waxaa dhacda marka mararka qaar intaas waa cashirka wax ka bannaanka ah cashirka innaga aan usoo aan usoo gudubno marka waxaa dhacda mararka qaar in asxaabulfuruud iyo masalada waxaa laga dhisay markii la isku fiiriyo ee asxaabu masaladu ay asxaabulfuruuda ku filaaweydo farad walba wixii mudnaa ama ou lahaa in masaladii laga dhisay masaaisha ama masaladii wixii laga dhisay inay u qaybsami waayaana suurtagal ah tusaale ahaan masaladii waxaa ku jira laba qofood oo qof walba oo ka mid a ay nusf wax ku dhaxlayso iyo qof sudus wax ku dhaxlaya maalan tusaale ahaan saddex saaxiib fardiyaa joogta mid ka mid waxuu ku dhaxlaa annisfu oo wax ku qaadanaa kan kalena muxuu ku qaadanaa annisfu kan saddexaadna assudusu tusaale ahaan waay masalada waxaa rabta ka dhis tusaale ahaan sudus ka dhis sudus nuskeeda waa maxay waa alaaa saaxiibu fardigii nisfiga wax ku dhexlaaya sii mid kaloo nisf wax ku dhexlaa kuu joogay dahd iyo mid sudus wax ku dhexlaaya haddana sita nuskeedi waa meeqo waa saddex kale saaxiibu fardigii kale sii oo nusfiga wax ku dhexlaaya maxaa kuu dhiman kii sudus wax ku dhexlaayay maxaana kuu harehe masaladii maxaa kaaga haray sitad awal wax ka dhisa soo maaha wax miyaa haray waxba ma harin saaxibu fardina waa joogaa saaxibu fardina ma dhaco dadka hadday wax waayaan iska tago o iska sabraawiya yihiin ma casabada mase waa asxaabulfuruud waa casabada laakiin asxaabulfuruud maya waa inay wax helaan wax inay helaan waa laazim meeshaanna wax heli maayaan oo waa la waayo wixii waaba leedeenba maxaa la samaynaa waxaa la samaynaa wax cawl la yidhaha la samaynaa cawl waxaa la yidhaha ayaa meeshaan la samaynaa cawlku waa maxay waa ziyaadatun fi sihaam wa naqsun fi lansiba saasay dhahaan culamada qaar ziyaadatun fi sihaam wa naqsun fi lansiba ziyaadatun fi sihaam waay masaladii wixii laga dhisayaa la kordhinaa masaladii wixii lagu si uu filaato asxaabulfuruudka jooga masaladii wixii aad ka dhistay waa inaad kordhido ziyaadatun waa maxay fi sihaam waa yahay wa naqsun fi lansiba asxaabulfuruudkii joogay kuwii wax ka dhammaadeen iyo kuwii kaleba intabana waxaa mid walba gaargelaya ama soo gaaraya wax naqsi la yidhaahdo dhantaal wuxuu qaada lahay waxbaa ka dhin maayo nisfigii u magacaabnaa oo dhammaystiran ma qaadanaayo suduskii u magacawnaa oo dhammaystiranna ma qaadanaayo intaas waa la fahma soo maa see dhantaashu u gele dhantaashu waxay u gelaya mid walba xoolihiisu intay la egyihiin wax u dhigma waxuu qaada lahay wax u dhigmaa dhantaashu u gele dhantaashu wuxuu qaada lahay wax u dhigma u gele mid walba kii sudus qaadanaayey iyo kii nisf qaadanayey isku waxba laga isku wax laga goy maayo ee mid walba waxuu qaadanaa wax u dhigmaa laga goynaa oo yaa dhantaal badnaanaya labadooda yaa nuqsaan badnaanaya kii nisfiga qaadanaayo wax badan qaadanaya dhantaashuna ku badnaane ee dhantaashuna ku badnaane iyo nuqsaantu waayahay masaaئisha marka toddobada ah ثaلaaثaة minhaa tacuulu وaأrbacaة laa tacuulay dhaha culimmadu saddex waxaa jirta toddobada mas'alo cawlgalo iyo afar aan cawlgelaynin ثaلaaثaة minhaa yani toddobada usuul اmasaa'il ah ثaلaaثaة minhaa tacuulu وaأrbacaة laa tacuulu saddex cawlkaa gala afar ka midana cawl ma galo saddex ka midana cawlku waa galaa afar ka midana cawlku ma galo uma dhowaado saddexda cawlku galo waa saddexdee waa sittatun sittatun iyo itnaa cashara iyo arbacatun wacishruuna saddexdaas maxaa gala cawlkaa gala si kale u dhigaan culamada qaar waxay dhahaan asittatu iyo waضicfuhaa iyo waضicfu ضicfihaa saasay dhahaya waana isla meesha imaanay sittatun waa lix iyo waضicfuhaa laba jibaarkeed waa meeqo waa inaa cashara iyo waضicfu ضicfihaa laba jibaarkii labaiyo tobanka waa meeqo waa afar iyo labaatan afar iyo labaatan intaasoo gala sittatun tacuulu arbaca maraatin afar maraa la cawli karaa afar maray la kordhi karaa ilaa casharayna korortaa shafcan wa witran ay u kordhe shafcan wa witran u kordhe maxaa laga wadaa sittatun waxay tacuulu ilaa sabcati wa ilaa amaaniyati wa ilaa tiscati wa ilaa casharati shafci witr miyaa loo qaybina maya loo qaybin maayo yacni waxaa laga wadaa ilaa tobankay cawli kartaa marka afar jeeraa la cawli karaa afar jeeraa lixda la kordhi karaa lixdu hadday yaraato waxaa laga dhigi karaa sitadu hadday yaraato asa masaladu haddii sita laga dhiso oo ay yaraato waxaa laga dhigi karaa sabca laga dhigi karaa hadday yaraato waxaa laga dhigi karaa amaaniya haddana waxaa laga dhigi karaa tisca haddana waxaa laga dhigi karaa cashara laga dhigi karaa meeqo jeeray cawshay arbaca maraat maxaa soo haray inaa cashara inaa cashara saddex maray cawle iyadu ilaa sabcata cashara ayay witran u cawleen witra maxaa laga wadaa inaa cashara soo mahnayn witirkeeda raadi ilaa sabcata cashara witirka alaaثata cashara hamsata cashara sabcata cashara waa kaasa witirka raadi ilaa sabcata casharay witr ku soconay oo cawlah witray ku soconay oo cawlah ilaa hamsata cashar ilaa alaaثata cashara wa ilaa hamsati cashara wa ilaa sabcati cashara ka badana lama cawli karo lama sii kordhi karo intaas ka badan waayahay sabca وacishriinna yani arbaca وacishriinna hal maray cawl galaa ilaa sabca وacishriin ay u cawle ilaa sabcata waishiriin ilaa sabca waishiriin u cawle toddoba iyo labaatanay gaari kartaa bas wax kale cawl kuma gaari karto wax kale cawl kuma gaari karto calaa kullin haddii asxaabu اlfuruud ee masalada wixii laga dhisay asxaabu lfuruud oo qadsan ay dhammaato masalada wixii laga dhisay ay dhammaadaan ama masalada cadadkaad ka dhistay hadday dhammaato cadadku hadduu dhammaado iyadoo asxaabulfuruud wax ka dhiman yihiin oo weli ay qaar ka qadsan yihiin maxaa la samaynaa masalada cawlaa galaaya cawlka galaa maxaa laga wadaa aslulmas'ala ayaad wax ku kordhine si waa ilaa waxaad gaarsiine ay waxaasu ay noqdaan wax kala gaari kara asxaabulfuruud ay kala gaari kara ilaa asxaabulfuruud wuxuu ay ka kala gaaraan waaad kordhine waaad kordhine usuululmasaa'ilka toddobadaana waxaan nidhi saddex ka mid ah cawlku galaa bis saddexdaas waa saddexdee waa sittatun iyo inaa cashara iyo arbaca wacishruun arbacatun wacishruun waaya wuxuu yihi marka shiiku tatima ida اجtamacat furuudu taziidu calى اlmas'alati hadday kulanto furuud faradyo oo taziidu calى اlmas'alati mas'aladii iyo cadadkii aad masalada ka dhistay ka siyaadaya lam yasqud ma dhacayo axadun axad iyo mid oo min asxaabihaa ay min asxaabi اlfuruudi ka mida qof asxaabulfuruud ka mida waxbaa kaa dhammaaday ee iska tag la dhihi maayo liannahu maxaa sababtu waa maxay liannahu maxaa yeelay laysa axaduhum laysa axaduhum axadkood ma ahaanin asxaabu lfuruudka owlaa midka owlaysan bisuquuطi dhicidda uga owlaysan min alaakhari midka kale midka mid walboo ka mid ah qaybtaan ow leeyahay ilaah ayaa siiye subxaanahu watacaala marka mid midka kale uga owlaysan dhicitaan ma jiro kee la ridaa labadooda ama ashyaadan kee la ridaa mid la ridi kara lama ka mid maaha fatacuulu lmas'ala masaladu waa isiyaade waa la kordhina masalada la kordhina waa masalade waa masaladii aad wax ka dhistay oo yaraatay oo asxaabulfuruudka ku yaraatay waad kordhine ilaa muntahaa furuudihaa fatacuulu way siyaadaya almasalatu masaladu way siyaadee dheh ilaa muntahaa furuudihaa ilaa laga gaaro furuudda masalada u baahan oo hoos joogta meesha ay ku dhammaanayaan ilaa ay wax ka kala furuudan wax la wada gaarsiinaayo ayaa cawlka lagu wadaa masalada siyaadadu ku soconay siyaadaysa meeshii marka waxaa imaanaa naqsiya imaanaa dhantaal dhantaashu hagee aaday marka wayakuunu naqsu naqsigu wuxuu ahaanaa cala aljamiici dhammaan asxaabulfuruud oo dhan ayaa naqsigu ou camimayaa naqsigii meeshaas ka yimid see hawaa lagu daray meeshii bilqisti si cadaalada oo sinaan ah ayaa naqsigu wada gaaraya la dhihi maayo ragga dumarkaa loo badiyo naqsiga raggana loo yareeyo maalan la dhihi maayo mansuuban iyadoo loo nisbeeyey ilaa muntaha cawlihaa loo nisbaynayo iyadoo cawlkeedu meeshuu gaarayo iyadoo loo nisbaynayo naqsigaas iyo sidaas wax naqsiga loogu qaybinayo muntaha cawlihaa meeshuu raba ha gaareen mihaalu daalika kaas mihaalkiisa an tamuuta imra'atun can zawjiha wa ukhtayha ashaqiiqatayni intaasay ka dhimantay can zawjiha wa ukhtayha ashaqiiqatayni falizawji waxaa u sugnaaday annisfu see farac waariu ma jooge walishaqiiqataynina waxaa u sugnaaday auluaani waayahay wa tacuulu min sittatin ilaa sabcatin ay ka kace tacuulu way ka kace way ka kore way ka badaneen min sittatin ilaa sabcatin masaladu kow sita laga dhisaa soo maa sita markaad ka dhistay sita nuskeedu waa meeqo waa alaaa zawjka si uluaankeeduna waa meeqo uluaanka asitta uluaankeedu waa meeqo waa arbaca arbaca ma soo harta marka ma sooma harin saddex keliya noo soo harta soo maa qasab waxaan nagu ah marka inaan masalada gelinno cawl inaan gelinaan qasab ah oo masalada waxaan ka dhisno sitadaa aan siyaadinno si asxaabulfuruudka loo loo wada kaafiyo maxaa naga dhiman oon ku daraynaa marka hal xabbaa naga dhiman xabadkii ku dar wa tacuulu min sittatin ay ka cawlee masaladu ilaa sabcatin ay gaadhe wayanqusu waxaa ka nuqsaamaya oo ka dhantaalmaaya min fardi kulli waaxidin mid walba fardigiisa waxaa ka dhantaalmaaya subucuhu ayaa ka dhantaalmaaya subucuhu subca ka dhantaalmaaya subca maxaa laga wadaa toddoba meelood markii loo qaybiyo meel ka mid ah sabcatun idin qoraha malayna sax maa toddoba meelood markii loo qaybiyo waxa uu leeyahay aa mid walba qaybu ka dhantaalmayo soo cadaalad maaha kii nisfigi lahaa nusfigiisii saddex toddoba markii loo qaybiyo hal meeloo ka mid a ka dhantaalmaysa meeqa xabuu qaadana toddoba markii loo qaybiyo haddii meel laga nuqsaamiyo meequ qaatay lixu qaatay ulutaankii wixii wax ku dhexlaayana toddoba markii loo qaybiyo ulutaankii hal meeloo ka mid aha laga goynaa meeqaa la siinaa lixaa la siinaa marka waa si sinanoo cadaalada waay mihaalun aakhara mihaal kale an tamuuta imra'atun haweeney inay dhimato can zawjiha ayay ka dhiman wa ummihaa iyo hooyadeed iyo wa ukhtayhaa ashaqiiqatayni iyo labadeed gabdhoo labadeed walaalood oo shaqiiqatayn ah oo iyada la dhashay iyo wa ukhtayha oo min ummiha iyo laba kale oo gabdhood oo iyada la dhalatay oo iyada la dhashay oo min ummiha laakiin ka ahaata falizawji waxaa u sugnaaday annisfu walilummi assudusu walishaqiiqatayni auluaan walilukhtayni min alummi auluثu wa tacuulu min sittatin ilaa casharatin sitii ka kace kadibna waxaa la gaarsiinaa cashara tobanaa la gaarsiinaa see sitadu tacuulu meeqa jeeray cawli ahaan nidhi arbac maraat ilaa waxay gaaraysay casharay gaaraysay masaladan markaa lixaa laga dhisay laakiin lixdiiyaa waxay ku filaaweysay asxaabulfuruuda hoos joogta masaladay ku filaaweysay waxaa lagu qasbanaaday in masaladii asalka ahayd oo sitada ahayd oo wax laga dhisay in wax lagu daro waxaana loo baahday ilaa afar in lagu daro ilaa toban la gaarsiiyey waaya lix markii laga dhisay maala maalan zawjkii nusi meeqo waaye waa saddex hooyadana sudusi waa meeqo afaraa naga maqan soo maha labaa noo dhiman وللشقيقتين الثلثان ثلثان كان وماغا وأفر وايهي ماغا أول لقب بحضي أفر صومانين أفر تكدر أفرتان سيديد انت نبهنا هذين وللأختين من الأم الثلث يبهى أنت أيضنا ثلث كس... ستة ثلث كيدنا وانت واللبو لبو كدر مركز سيديد وطبان محانو بهنا طبان أصل المسألة هنا معيه ستة ayay ahayd sita ay kadib maxaan ku qasbannaha inaan ku darno afarta naga dhiman waa ku daraynaa waa ku daraynaa waayahay wuxuu yihi sheekhu marka watacuulu min sittatin ayay masaladu ka siyaadeen oo ka cawley ka kacega ilaa casharatin ay u cawleen casharay gaareen wayanqusu min fardi kulli waaxidina mid walba faradkiisana waxaa ka nuqsaamaya oo asxaabulfuruudkan ka mid a khumusaahu khumusaahu shan markii loo qaybsho shan markii loo qaybso waa maxay mid ka mida miya khumusaahu waa maxay shan markii loo qaybsho lama ka mid ah haddii hal xaba oo haala muxuu noqon lahaa khumusuhu haale khumusaahu maxaa laga wadaa shan markii loo qaybiya waxaa laga jaraa laba meelood oo ka mid ah laga jaraa intaas waa la fahmaan u malaynaa qaybtaasu qayb cadaalada ma taha mase qayb cadaalada maaha waa qayb cadaalada ciddii wax badan laheedna wax badanaa ka go-aaya ciddii wax yar laheedna wax yaraa ka go-aay nin walba taagtiisa ou tallaabsadaa waa qodaxdu qof walba waxay ugu tagtaa intuu awooddiisu tahay soo mahay culayskiisa iyo miisaankiisu u yah oo qodaxdu ku istaaga ay ugu fogaaneen wa miaal mihaalun haalid mihaal saddexaad an yamuuta shaksun shaksi inuu dhinto waaye can zawjatihi iyow ka dhinta iyo wa ukhtayhi ashaqiiqatayni iyo wa ukhtihi min ummihi فللزوجة الربع وللشقيقتين الثلثان وللأخت من الأم السدس وتعول من اثني عشرة إلى ثلاثة عشرة وهي مسألة لبي توانا لغنس أصحاب الفروض كتجوغانا وأركيسي هي بل أصحاب الفروض كوحي قادانا عن فيرينو أن يموت شخص عن زوجته وأختيه الشقيقتين وأخته من أمه فللزوج أن يموت شخص فللزوجة الربع لبي تمن ربع يدوا معي لبا يتمن ربعيد waa maxay waa saddex saddex noo qabo wali shaqiiqatayni athuluthan thuluthankeeduna waa maxay laba iyo toban thuluthankeedu saddex markii loo qaybsho laba ka mid a afar afar afaray ka dhisantaha soo maa laba afaraas ku dar waa siddeed siddeed saddex ku dar waa meeqo koob iyo toban baahidanadu waa koob iyo toban meeqaa nooga dhiman wixii noo yaallay itnaa cashara masaladu ka dhisneeda maxaa nooga dhiman hal xabaa nooga dhiman waayahay walilukti min alummi assudus ayaa u sugnaaday laba-iyo toban suduskeedu waa meeqo laba-iyo toban suduskeedu waa meeqo lix markii loo qaybshay qaybteed waa meeqo waa labo laba ku dar koob iyo toban saddex iyo toban aslulmas'alati aan haysanana meeqay ahayd laba-iyo toban maxaan maxaa naga dhiman hal xabo halka xabaan ku darsaynaa saddex iyo tobanay ka dhismay masaladu markaas wa tacuulu min inay cashara min inay cashara ilaa alaaثati cashara wa yanqusu min fardi kulli waaxidin faradka mid walboo asxaabulfuruudkan ka mid a waxa uu leeyahay waxaa ka nuqsaamaya sahmun min alaaثati cashara sahman saddex iyo toban sahm iyo saddex iyo toban nasiib mid ka mid a ima saddex iyo toban qaybood qayb ka mid a ayaa ka nuqsaamaysa asxaabulfuruud mid walba oo ka mid a kuwaan aan soo marnay wixii ou lahaa waxaa loo qaybinaa saddex iyo toban qaybood saddex iyo toban qaybood markii loo qaybsho maxaa laga goynaa hal qayb oo ka mid a laga goynaa bes saddex iyo toban qayboodaa loo qaybinaa qofku waxay laheyd ama ha u bateen ama ha u yaraadeen ama intay rabaan ha ula ekaadeene hal qayb oo ka mid a ka gooy see meeshii waxaa galay cowlaa galo masaladii asalkaada wax laga dhisi lahay waxbaa lagu daraye si dadkaan aysan u qadin wax ka mid huye mihaalun raabic miaalka afraad oo ugu dambeeya an yamuuta shaksu can zawjatihi wabnatayhi wa ummihi wa abihiu ka dhintay falizawjati aumunu walilbintayni an yamuuta shaksun can zawjatihi wabnatayhi dheh wa ummihi wa abiihi falizawjati aumunu walilbintayni auluaan walilummi asudusu walilabi asudusu intaas waa la fahmaan maleyna watacuulu min arbacati waishriina ilaa sabcati waishriina hal maray cawshaa soo maasa arbacati waishruun ilaa sabcati waishriin u cawlays halkii mar waa wayanqusu min fardi kulli waaxidin tusucuhu tusuc tusuc maxaa laga wadaa sagaal meelood meelaa ka nuqsaamaysa mid walba oo ka mida oo min asxaabi lfuruudkan ka mida wixii uu qaada lahaa iyo faradkiisii sagaal markii loo qaybiyo hal qayb oo ka mida ayaa ka nuqsaamaysa calaa kullin usuulu lmasaa'il waa meeqaan nidhi waa sabcatun alaaثatu minha tacuulu wa arbacatun laa tacuulu saddexda cowshaahi waa saddexdee waa sitta iyo itnaa cashara iyo arbacatun wacishruuna waxaa si kale loo dhigi karaa waxaa la dhigi karaa asittatu wa ضicfuhaa wa ضicfu ضicfihaa ayaa cawlaha cawlku gelaha cawlkuna waa maxaa nidhi wa ziyaadaة fi الsihaam wa naqsun fi اlanصibaa wa naqsun fi اlanصibaa waxaana sababaya asxaabu lfuruudka iyo masalada waxa laga dhisay aa kala yaraanaya oo maslada waxa laga dhisaa waxay ka yaraane asxaabulfuruudkiio asxaabulfuruudkia ama qaar ka mida wax ka dhinmaayaan faradkiisii ama qaar ka mid ahaba waxbaa usoo haraynin oo wuxuu ka dhammaanaya saaxibu fardina ma qado saaxibu fardina ma qado inuu qada lama ogola maxaa la samaynaa marka mid midka kale qatooyada uga owleysanna haddii la dhihi laha mid ha la qadiyana mid midka kale qatooyada uga owleysanna ma jiro haddii la dhihi laha mid ka mida wax laga nuqsaamiyana mid midka kale nuqsaanta uga owleysan ma jiro marka waa inay sinmaan waa lagu qasban yahay maxaa lagu qasbanaana marka in masaladii wax laga dhisay wax lagu daro sitadu waxay u cawshahaa nidhi meeqa jeeray cawshaa arbaca maraat ilaa sabcatin amaaniyatin wa tiscatin wa cashara ayuu cawshaa ilaa tobankii gaaraysa cadad walboo iyadai tobanka udhexeeyana waa cawle itnaa casharaduna waxay cawshaa alaaa maraat ilaa sabcata cashara waxay u cawshaa alaaata cashara hamsata cashara sabcata cashara arbacatun wacishruunna hal maray cawshaa waxay u cawshaa ilaa sabca wacishriin haddii meesha cawl yimaadana furuudii meeshaan asxaabulfuruud ay lahaayeen mid walba ma isagoo buuxow helaa mase mid walbaoo ka mida dhantaal baa gelaysa mid walbaoo ka mida dhantaal iyo nuqsaan baa gelaysa laakiin dhantaashu say u geleeheen see lagu kala qaybta waxaan dhantaashaan timid iyo khasaaraa timid meesha khasaaradan see loogu qaybinaa si simana loogu qaybinaa si siman mid walbahu intuu la egyahay wax u dhigmo oo khasaaradaas ka mid ahaa isagana soo gaaraysaa wallahu subxaana wa tacala aclaa waclamu billahi atawfiiq